tuulooyinka buulama guurta iyo cumar beere oo ka mida tuulooyinka hoosimaada degmada afgooya islamarkaana ku dhowaad sagaal kilomitir u jira degmada ayaa shacabka degan tuulooyinkaasi waxay dhibaato dhac boob iyo jirdilba ay kala kulmaan kooxo aan la ogeyn waxa ay yihiin waxaana kooxahaasi ay marba fadhiistaan meelaha laga galo tuulooyinkaasi mid ka mid a dhallinyarada kasoo jeeda tuulada buulama guurta ayaa ka waramaya dhibaatadaasi
dhibaatooyinka lagu haayo bulshada ku dhaqan tuulada maguurta aada u fara badan tahay si haddaan kasoo qaato maalan baabuurtii waxay la kulmaan dhac in maalan naagihii dhib loo geysto dadkii la dhibaateeyo oo wixii ay wataan laga qaato haddana jirdil loogu sii daro dhibaatooyinkaas ayaa ka mid ah ilaa ay haddana cid wax ka qabanaysana aysan jirin runtii dhibaatadaas oo bulshada lagu haayo waa dhibaato aad iyo aad aad dadka u dhibtay xitaa argagixin dadka ku sameynaysa mararka qaar waxaa dhacaysa in rasaas lagu rido adigoo marka argagaxayo markaas inaad wixii aad wado aad iska bixiso waxa uu sheegay in cidda dhibaatadaasi geysata ay yihiin kuwa dharka dowladdu wata laakiin qaab mooryaannimo ah dadka ula dhaqmaa waa niman oo shaatiga dowladda ku jira oo magaca dowladda markaas wata laakiin qaab mooryaan dadka ula dhaqma dad oo meel ku xiran ma ahan dad oo ayaga iska socda oo keliya hadafkooda uya inay wax dhacaan isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in maamulkii kan ka horeeyey ay u gudbiyeen maamulka haddana uu og yahay laakiin aysanba wax ka qaban waa laga hadlay ilaa iyo hadda wax cid wax ka qabanaysa xitaa ma jirto oo maamulkii kan ka horeeyey waa loo gudbiyey wax uu ka qabtayn ma jirin maamulkana waa ogyahay waana ka warhayaan dhibaatooyinka ka socda tuulooyinka way ogyihiin ilaa iyo haddan waxba ma ka qaban ugu dambeyn waxa uu sheegay in shacabka tuulooyinka ay la gudboon tahay in odayaasha tuulooyinkaasi kasoo jeeda ay ka hadlaan laakiin wuxuu intaasi raaciyey in odayaashu xitaa ay yihiin kuwa ka baqaya in la raadsado waxaa la gudboon in ilaahay subxaana watacaala taada loo dhiibto kadibna ay ka tashadaan in arrinkaas sidii laga yeeli lahaa odayaashii iyo dadkii oo markaasi ehelka u ah in laga tashto qaabkii markaasi loo qaban lahaa arrintaas oo looga bixi lahaa in laga fakaro runtii qofka odayaasha dadka odayaasha ka ah way cabsanayaan dabcan qof kasta wuxuu ka cabsanaya wuxuu leeyahay waa lagu soo raadsan doonaa oo haddii aad ka hadasho arrintan adiga waa lagu soo beegsan doonaa waa lagu sheegi doonaa
si kastaba ha ahaatee dhibaatada soo noqnoqotay ee lagu waxyeelaynayo shacabka degan tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye ayaa ah mid xalkeeda looga fadhiyo maamulka degmada afgooye abukarmiyo jeelaani shabeellada hoose